qoysaskan ka nool magaalada garowe ee puntland islamarkaasna markii hore iyo ku bogtaaleen magaalada laascaanood ee gobolka sool waliba lanqiibay deeqraashinkan iska jarta bariis saliid tamar iyonay caana deeqdan raashinka waliba ku faa'iidaysteen in ku badan siyeed boqol soddoniyonay shan qoys qaar kumada ee guddigii an xil saarnaay biyowka gargaarka iyo goobtiio ku hadaleen adeegyadan iyo siyaayan iyo ku hadaleen barakacyaal waxaanu goobjoog ka nahay qaybinta raashinkii loogu deeqay dadkii kusoo barakacay magaalooyinka garoowe ee qardho ee buurtinle ee jalam garowe ayaan joognaa waxaa halkan lagu qaybinaya haddii laha idmo siddeed boqol iyo soddon iyo shan qoys qoys walbana raashin ka kooban ilaa siddeed aytam la siinayo oo sonkori ay ku jidho bur uu ku jiro timir ay ku jidho saliid ay ku jidho iyo waxyaalo kaleba ayaa qoys walba la siinayaa isla maantana qardha waxaa lagu qaybinayaa saddex boqol iyo konton qoys buurtinlana waxaa lagu qaybin doonaa haddii laha idmo laba boqol iyo konton qoys runtii qaybinta la qaybinayo waxaa lagu saleeyey tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyey qoysaskii ee ka soo qaxay gobolka sool oo magaalooyinka u soo qaxay halkaa waxaan soo qoray siddeed boqol soddon iyo shan qoys dadkaa markii aannu diyaarinay oo aannu soo dhammaystiray waxaannu ku wareejinay guddida gurmadka gobolka sool oo u xilsaarnayd madaxweynuhuna u magacaabay maxay haytay howlahan iyo guddida minhaaj baanu maxayta ku wareejinay maantana si fiican baanu hawsha ilaa shalay waa ka shaqaynayna waanu u taagnayn cid kasta oo dadkaa wax ku caawisay ama wax soo gaadhsiisay ilaahayba mahad u sugnaatay waa ku mahadsan yihiin waxaan maanta goobjoog ka nahay awmida lagu qaybinayo dadkii soo barakacay gobolka sool oo dhan siddeed boqol iyo soddon qoys siddeed boqol soddon iyo shan qoys loo qaybinayo buurtilana waxaa laga qaybinayaa laba boqol iyo konton kardhana waxaa laga qaybinayaa saddex boqol iyo konton waxaan marka u horraysaa ilaahayba mahadle waxaan u mahad celiyeynaa ciddii ka soo shaqaysay oo xafiiska almanhaaj iyo tayo ay ka mid yihiin shacabka aan weli isdiiwaan gelinna oo dadka soo barakacayna waxaan ugu baaqaynaa inay iska diiwaangeliyaan meelaha loogu talagalay guddigana la soo xidhiidhaan haddii rabbiidmo